guddoonka jaamacadda hargeysa oo ku adkaystay kordhinta lacagta iyo mowqifka ardayda muddo laba toddobaad ayaa laga jooga xili ay ardayda jaamacadda hargeysa mudaharada kaga cabanayaan kordhinta lacag laga qaadi jiray ee fiiga simisterka oo lacag cusub lagu daray ayaa joojiyey tegitaanka jaamacadda iyagoo sabab uga dhigay inaanay qaadi karin wakhtigan lacag dheeraada ardayda qaar ka mida ayaa xidhnaa muddo toddobaad ah iyadoo ay ciidamada ammaanku qabteen mudaharaad ay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin wakhtigan in lagu kordhiyo qaar ka mida galaasyada jaamacadda ay ku tilmaameen inay tahay wax ka fog cadaaladda iyaga oo sabab uga dhigay inaan lagu kordhin ardayda ku jirta saddexda sano ilaa afarta sano ee dhigata jaamacadda waxaana dagaal u galay sidii loo soo dayn lahaa waalidiinta dhale ubadkan xidhan guddoonka jaamacadda hargeysa ayaa ku adkaystay kordhinta lacagta cusub ay ku kordhiyeen ardayda oo gaaraysa soddon dollar halka horey looga qaadi jiray boqol simisterka boqolkiiba siddeetan oo iminka noqonayso laba boqol iyo toban maamulka jaamacadda iyaga oo sabab uga dhigay in kor loogu qaadayo tayada waxbarashada iyo macalimiinta wax u dhiga ardayda haddaba waxaan arrintan ka waraysanay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda hargeysa rofeysar cabdisalaam yaasiinon wax ka weydiinay waxaa keena xilligan in la kordhiyo lacagta qaar ka mid a qaar ka mida ardayda wax ka barata jaamacadda iyo sidii loo xaalin lahaa cabashada ardayda oo gaadho inay joojiyaan waxbarashada guddoomiyahoo faahfaahinaya kordhinta lacagta cusub waxaa daladiisi ka mid ahaa markanse way ka duwan tahay oo waxa weeye markan maamulkii jaamacadda iyo guddigii sare jaamacadda iyo xukuumaddii intuba waxay isku raaceen in aan laga maarmaynin lacagtan yare lagu kordhiyey ardada sidaasaa laysuma qaatay waalidku sidaa lacagtaa ku bixiyeen qaarna waa ku qaxeen qaar way bixiyeen oo way dhigtaan nimakadan aynu wada hadlayno qaar baa dhigtoo kalaa sidoodu ku jira qaarna kumay qancino waxay yidhaaheen ma ma bixinayno ilaa lacagtiina laga daayo waxaanu joojinaynaa waxbarashada iminka dantood la moodayo kalaasyada loogu dhisayo loogu sameynayo wixii kale jaamacaddu u baahan tahay in loogu sameeyo intaa in aan iminka aan aan laga laga noqonaynin ay sidaa ku qaataan sidaasaa horta arrinkii maanta horan aan ugu sheegnay qoladii waalidkaayada noo yimi oo ardaydii gaarsiiya tanna waa lamid waxa u qaatay gudoomiye ardayda waxay ku doodayaan waxay leeyihiin wax lagu kordhiyo keliya ardayda labada sano ku jirta waxbarashada waxay leeyihin ardaydii kale labada sano saddexda sano ku jirtay waxba laguma kordhin taa idigu sidaad u aragtaan dooda ardayda noocaas ay ku doodayaan way jirtaa doodaa markii hore waxay kaga doodeen halkaa halkaa maamulka jaamacadda iyo gudda sare jaamacadda iyo xukuumadda isugu yimaadeen wasaaradda gudaha way kaga doodeen maantada lafteeda markii ay noo yimaadeen waalidku way kaga doodeen maalintii hore maalinkaasii horeyso waalidku noo yimaadeen oo ay waraaq qoraal usoo dhigo waa ku doodeen laakiin waxaan kuu sheegayaa oo aan doonaya inaan iyagana u caddeeyo idinkana idin caddeeyo haddii laysmaqlayo weeye waxaa jira haddii dee aan laysmaqlaynin oo hadii jeer sidii degdegala oo doonay aynu noqono waa maaragtay arrin kale laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan iyagoo keliya laguma kordhin waxaa lagu kordhiyey kuwa imika soo gala cusub oo laba boqol ahaan jiray laba boqol iyo shan iyo afartan baa laga qaaday iyagu laba boqoloo keliya bixiyeen markaa qolada imika cusub shan iyo afartanka lagu darayo waxalla hadalay ka keeneen ma jirto inta kuwa ku jirtay in ka badan baa lagu kordhiyey markay nidaamo culays dhaqaale waa ogtahay oo iyagoo dakligeen iyo dhaqaaleheena waddanka helitaankiisa looga hadlama magaalada hargeysa oo keliya jaamacadaha imika ka jira aanay toddoba ka yaray marka halkaa waxa weeyaan culaysku qofkii kari karaya jaamacad iyo iyo iskuol uu lacag ka bixinayaba wuu diraya qofka aan kari karaynna dadku waa sida faraha ilaahay abuuro ma wada selina qofkii aan kari karaynina iskuullada dawladda jaban iyo meelahaasu isaga isaga dirtaa waxaa jira ardayda qaar baa ku doonaysa waxay leeyihiin xataa marka waktina loo qabto lacagta inaan kusoo bixino waktigii aan kusoo bixin hadday lacag dheeraada nala saara oo riga ah si iyagu hadalka u dhigayeen kale waxay ku doonayaan ardaydu leeyihiin gudoomiyaha jaamacadda in gaaray heer in la yidhaahdo hal doolarka loogu arko arrimahaasoo dhan bay ardayda tirsanayaan idinku maamul ahaan arrimahaasi ma jiraan wax muuqda ma yihiin aad garaysaa nin qof odhanaya hal doolara laygu arko ma jiro ducadeeyaan ninkuu mar hadduu mas-uul yahay dadka mas-uuliyad u qaaday waayo waxyaalaha dee se runtii ardaydu qofka odhanayaana dee se runtii inuu arrinkaa ka yar soo dhaweyo qof rumaysanayaana inaan halkaa ayuu guddoomiyaha jaamacadda macnuu mas-uuliyiintii jaamacadda iminka halkiisii anaa jooga ma jiro inaan idhaaho halkaa banaanka anigoo maraya anoo baabuurkayga wata ma bal walba ciddii dan jaamacadda u soconaysa ardayga iyo waalidii cid kaleba waa lala hadlaa albaabada wuu iska furan yaho makadan aan kula hadlayo hada adiga reeba timaado igoo furan cid u taagan oo jib- jib bixinayso oo lacag ka ururaysa oo doq- doon urursanaysaana ma jirto taasi waa waa taa aad doolarka xagga doolar ka sheegtay lacageyaga yareera kale tan markay lacagta bixin waayaan iyo lacagyaga librariga iyo lacagyo badan oo kaba yar oo ay taasoo ay ardadu sheegeen qaar waxaa jira qaar waxbaa ka jira takaarka lagu samaystay iyo takaarka oo kale waxaa shakaarku markuu ardayga loo samaynayo toban doolar baa loogu sameeyey labaatan oo loogu sameeyo ka daayaan kuli ardayda toban kuli aa loogu sameeyey markuu jajabo qaar baa jajabo adii jir waa in mishiin la geliyaa toban halagadaado ka daaya baan ardayda ma qabto shan baa laga dhigay haddana intii oo dhan ardaydu waraarnay soo qoreen waxay ku qoreen waa si si hoose badan ugu jaadin qodobkan ah een dadkina wuxuu cadaysan madaxdiiba tahay meesha iyaguna sidoodu ku dhageysanayo waxa laga yaabaa dadka qaarinaysa inay een, oo- een, warkan eegaan ah dadkii inaad u cadaysaan wuu jiraa ardada waxay ku doodayeen lacag bana laga qaaday inta waqti loo qabto waqtiga nadaafada lacag dheeraadana laga qaaday bay leeyihiin marka adigu maamulkii baa tahay arrinkaa maxaa kaaga meel yaala mise jira arrinkaasi arigaas wuu jiraa waase waase eeg waa umuuraha aan kule waa la bedeli karaa eeg wuxuunbaa keentay baahi ah maarata dadku lacagtii ha u bixiye horaha u bixiye imika jaacadda hargeysa dee waxaa waxaa shaqaalaheedu waa saddex boqol iyo iyo iyo iyo iyo lixdan afar boqol oo qof bay ku dhow dhow yihiin macalimiin iyo iyo iyo maamulba markaa dad shaqaalaha aynkaasi ardayda wuxu dhigaya mushahaaru sugaya kolka haddii aan dee wixii yaraaye dakligaa soo xoroonin macalimiintii wuxuu dhigaysiiye dadkii maamulka uga shaqaynayay dee waa haw- hawshoodu waa dhaawacmaysaa waad ogtay taasaanu keenay laakiin waa umuurahaasoo dham waa umuuraha eh, inta la eego eh, haddana la bedeli karo maaha maaragtay wax eh, inta maaragtay dee layidhi ilowgeedu halkaasaan la dhigayaa waa dhaabadoo laga dhaqaaqi maayo Eh, laakiin tan kale fiiga tafiif way ka duwan tahay fiihi waxaa halkaa imika maanta loo dhigay waxa weeyaan in ay noqoto waxay jaamacadda hargeysa kala mid tahay jaamacadaha kale wadankee markay fii kordhiyaan la socodsiiyeen la aqbalo dhinaca kale waxaan wax ka weydiinay siday u arkaan ardayda jaamacadda oo qaar ka midii ay ka cuurdaateen in la sheego magacooda sababa jira awgood dhammaan ardayda ka dhigata jaamacadda hargeysa oo lagu kudhiiganaa sida qaar sidoo kale waxay xogaan hele sheegayaan in maamulka jaamacadda hargeysa marka oo ardayda wakhti u qabtaan bixinta lacagta fiiga haddii ay ku keeni waayeen muddada ay qabteen ay dul saareen lacag gaadhaysa soddon doolar taba qaar ka mida ardayda waxaada ladoodii ka mid ahaa maxay tahay ardayda n waynu iska hor iman doonaa insha allah semester kale laakiin semester kan imika lacag aad bixinaysaan iyo lacag aad kordhinaysaan toona ma jirto kadib imika semesterkii markuu dhamaado semesterkii kala bilaabmay ayaa waxay yidhahdeen lacagti way way bilaabantay lacagtooda isku kordhiyey ardayda waxaa jirta arday fara badan oo aan iska qaadi karin lacagtan wadadasada dabada looga fadira lacagta markaas taas maxay tahay ardayda way ka mudaharaadeen waxay dhahay lacagta intaa laga ardayda qaar bay sideetan doolar ku gaadhaysaa inta kor loogu qaada ardayda qaar afartan ardayda qaar soddon laakiin hadday lacag ka simantay jaamacadda ardayda jaamacadda oo dhan hadday ka simantay sax bay ahaan lahayd laakiin ardayda sanadka labaad oo keliya weeyaan saameyn weyn bay ku yeelanaysaa imka anigoo kale qof dibadda jooga iga bixiya maxay tahay wixii isoo diraa maxay tahay boqol iyo sideedka doolar imika saf markaan idhaahdo haddana soddon doolar soo dir oo boqol- laba boqol iyo toban doolar soo dir aniga daynta lowga sharciga.
Dee waxaa laga yaabaa inuu inuu inuu dhegeysan waayo laga yaabo is tiraadaba dee maxay tahay ma awoodi karaya baynu idhahdaa dhici karta marka ardayda badankooda waxay u badan tahay dad dabadaa looga soo diro oo faamiligooda aanay awoodi karin lacagta intaa laga inay bixiyaan lacagtii ay ay ku adkaysato jaamacaddu inay kordhiso oo sida ay ugu adkaysato idinku maxay yeelay shalay oo kale waxa dhacday shir bay qabteen waxay soo saareen xog ah in ay lacagtii badna ay ardaydu bixiyaan boorarka jaamacadda inay idhahdaan lacagtii lacag la daynayo maaha badha baanu bixinaynaa dee qasab bay nagu tahay maxay tahay mar haddaanu sanadkii labaad nahay inaanu jaamacadda halkii kasii wadano lacagta yidhahdeen badh hala bixiyana waanu inaynu bixinay noqonayso waayo maanta meel laga noqdo iyo maxay tahay iyo de meel loo bedeshaa toona ma jirto waayo tacwiimka fakalka lowga oo kalena anugu dhigtaa waxa laga yaabaa jaamacadaha qaar inaanan kaba helin ba anu lowga marka insha allahu tacaala waxaan jecelahay haddii daa'imka go-aanka ku gaadhaan inay lacagta badna iyagu bixiyaan badna anagu inay go-aankaasna ardaydu qaataan ay dib duruustoodii dib u bilowdaan waxa weeye shan iyo afartan dollar oo mar keliya oo semesterkiya marka arrintii shan iyo afartankaa dollar marka lagu kordhiyey ardaygii bal shan iyo afartankii dollar sidoo dartan yaalada hadda waxaa la yidhi shan iyo afartankaa dollar iyo se- oo semesterkii soo raacisay haddaad ku keeni weydo wii gudaheed waxaa lagaa qaadaya baa lagu yidhi lacag dhan ee shan iyo toban dollar oo dulsaar oo ayaa lagaa qaadayaa oo isaga ku kordhay haddii wiilka qaarka oo dhaftana shan iyo tobanka oo dulsaara oo fadlan maaha iyo shan iyo afartankii ee halkaa marka marta waxaa lagaa doonaya waa nidaamkan haddaad intaa ku keeni weydo waxaa lagaa joojinaya semesterkii dhamaba runtii ardaydu dhibaatada ay ka ay magarasay ka hadashay dhibaatada taageerada dhibaatada marka ardayga intaasoo dulsaaraya intaasoo lacagay intaasoo waxa wadankiina waaqica ka taagan dhibaatada ka tagan aragno dhaqaalaaanta wadanka jirta dadkuna islaamiyada danyariyo wax walba laga wada iska yihiin intii faasaa keentay mar kastaba inay ardaydu magarasa ay ka dhiidhiro oo runtii ka sheegto in waaqica taagan dowladda wagarasana waxa taagan wadankii iyaga laftigooga maamulka waxay ku doodayaan wax badan baan ka bedelayna xagga maamulka iyo macalimiin aqoon loo dadkan waxbaraan ugu raadinayna lacagta waxaan ku dhinay bay iyagu leeyihiin ku doodaya laftigooga suaashaas suaasha matalo suaashaan ku kala hadlo suaashaas qaran waxaa la kordhinaya dad macalka tirahdeen jaamacaddii waxay ku jirtaa in in la qurxiyo in la hagaajiyo in macalimiin la keeno waxa su-aal isweydiinayna wada meeshii mudaha badan waxa aadan timir la isku jirin waxa isweydiinaya jaamacadda ma waxaa dhigataa ardayda sanadka labaad oo keliya haddana waxaan anagu haddana sanadka labaad oo keliya waxaasoo macalimiin loo keenayo oo jaamacadda keligii lala hagaajinayo cilimada isticmaalaynin si kastoo anagu noqotada wala bixino laakiin haddii jaamacaddii ardaydu sanadka saddexaad joogto oo sanadkii afraad joogto oo jaamacaddii magaalada welaleeyo jaamacaddii jaamacadda ee intaasoo arday dhigata tay lix kun arday dhigato ee kun iyo shan boqol arday lacag looga qaado maayo jaamacaddii lagu hagaajinayo haasina max caqli iyo wax la maanisgeliyey soo maaha waxay ka wada muuqan lahayd dhammaan ardayda jaamacadda ee sanadka saddexaad iyo sanadka afraad jaamacadda dhammaan inta dee wax laga qaba wixii jaamacadda kusoo kordhana laga badsanayo nabada laakiin waxaan kuu sheegi lahaa waxa waxba kama jiraantay waxaana waxay dadka ku meermeeriyaa weyaan iyo waalidiintii gudidii ardayda la sameynay waan waan u ortagnay dee wasiiradda waan u tagnay wasiiraddu ay waxay tahay go-aan gaari maayo go-aan kala maliyo waxaan ka haybatay boolka xubin baan ka hay arrinka way iska wiicisa iyadu runtii horta wasiirkii maalintii kooda waxaan la qoranay iyadoo arday madaxda konfuranta laga xidhiyay arday madaxday